dhallinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa abuurtay fursad ganacsi iyaga oo suuqa yoobsan ee magaalada ku iibiya kabaha noocyadooda kala duwan sida kuwa ragga iyo dumarka dhallinyaradan ayaa kabaha ku dul iibiya gaari gacan iyo miisas kuwaasi oo ay dhigeen hareeraha waddada qaar ka mid ah dhallinyaradan ayaa redio baaluul uga waramay sida ay u shaqaystaan magacayga waxaa waay maxamed yuusuf cariis axmed maxaa ka shaqaysaa waxaa ka shaqeeyaa kabaha kabahana gabnaa Ay, maxaa kugu dhaliya inaad maaragtay kabahana aad miiska soo saartid oo dhan bis wallaahi waxaa ugu dhaleeyay waddanka shaqa la-aan ka jirto een, dowladdii awood saas ma lahan shaqo abuur ma lahan marka intaa qof aa- shaqaad lehed maskaxdaana la imaaday inaan meel xirfad aan leeyahay inaan samaysto ilaa meeqa sanaa garaysa eh, maxamed wallahi muddo hal sanaan gadaa maasha allah Ay, marka abaabulka shaqadan aad furanaysay ma ehelka garabka ku siiyey wallahi maasha allah erigaa garab qaybta dhaqaalaha haa dhaqaale hooyadii macaana garab ugu siisay maasha allah haddana waa kaasaa maanta nin isku filna ahay qof ficil wax ma weydiiyo businesska waxaan furay laba kun saddex iyo tobankii bishii afaraadaan furay alxamdulilah maxaa kugu dhaliya marka inaad maaragtay ganacsiga aad furto wallaahi waxay igu dhaliyay inaan business furo maadaama ee, dalka ay xaaladiisa aad ogtihiin oo shaqalaan ay jirto oo dowlad wax shaqaalaysa aysan jirin oo qof walbaba ay xoogsanayso aniga waxaan u arkay inuu businesska xoogsiga ugu fiican yahay businesskaana gala alxamdulilah adiga ka waran dadka mise kaaga iib dadka waxay u iibsadaan dadka ilaa qof laba kun iyo saddex iyo tobanka ilaa xilligan ganacsi ah waa taqaanaa bulshada magaalada oo dhan waan ahay alxamdulilah Eh, waan isfahanay bulshada si wacanana wax ku kala iibsanaa magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan cabdulle cadow maxamed yare aniga waxaa ka shaqeeyaa kaboole ahay waxaa ii furan miis yar waxaana kasoo awalkii horeeto waxaa ahaa jira dhagaxley dhagaxii marka noloshiisa way igu adkaatay waxaa wax yaroo dhagaxii ka shaqaysta qayb ka mid a ayaa waxaa ku bilowda miis marka miiskii hadda iska wadwataa alxamdulilah fikraddan yaa kugu dhiirigeliyey inaad maaragta furayso fikirtaa waxay ku dhiirigeliyay mid dhallinyarada ka mid a oo ka shaqaysto ayaa arkay kadib uu nin oo dhagax wax ka soo baxaya ma jiraan nin oo ama shaqadaana wado qayb ka mid a iyo sigana qaybtaanoo kale wadaa qaybtaanoo kaleeta ama bilowdaa u dhahayay nin oo aniga wax mahaa nin waa igu yaryihiin ha yaraada ha badnaadaan wax meesha saaro uu yidhi hadda kabahana gidid dumarka iyo ragga iskugu jiraan haa labadooda isugu jiraan shaqo abuurka ay dhallinyaradan samaysteen ayaa door ka qaadanaysa in ay dalkooda sii joogaan iyagoo kaga maarmaya inay ka tahriibaan dalka